alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wcalaa aalihi wasaxbih wasalama tasliima kathiira amaa bacd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu su-aasha lix iyo labaatanaad waxa ay leedahay inanta ina soo weydiisay inan aanu ilmaabtinahay ayaa xanuunsaday markii aan booqdayna wuxuu igu yidhi waad ijeclayd oo adiga ayaa icawriye ama ili ayga ka dhacday marka arrintaa waan u qaadan waaye waxaanan ku idhi waad idulmiday waa inoo ilaahay subxaana watacaala hortii marka arrinkaasi miyaan ku dambaabayaa mase ku khaldanahay mara koowaad waxaynu leenahay ishu waa wax jira oo nebigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ihi saa fi saxiix ku taala alcaynu xaqun waa shay jira ishu buu ihi nebigu caleyhi salaatu wasalaam waxaanu nebigu caleyhi salaatu wasalaam uu tilmaamay ummaddiisa inta dhimanaysa badankoodu inay il u dhintaan waxyaabo kaleba dee ha lagu magacaabo ama cudurro kaleba ha loo maleeyo marka ishu aada bay u shaqaysaa ishu way ka dhacdaa qof wanaagsan iyo qof xun oo xaasida labadaba oo qof xaasidana ishu way ka dhacdaayoo qofka wanaagga ilaahay subxana watacaala uu siiye ka xun waxaa kaloo ay ka dhacdaa qof hadduu doono qof saalixa oo wanaagsan oon xaasid ahayn laakiin mucjab bishay aw bishaksi ah qofka ama shaygaasi aada ugu bogay oo aada shaygaasi uula wanaagsanaaday ama uula qurux badnaaday ama uula qaalisanaaday way ka dhacdaa walihaadaba saxaabada qaarkood ba ay ka dhacday sida imaamu axmed musnadkiisa uu ku wariyey saxaabigii la odhan jiray sahl ibnu xunayf oo maydhanaya oo markaa dee jidhkiisa uu muuqdo aadna uu u caddaa ayaa waxaa arkay caamir ibnu rabiica saxaabigii la odhan jiray kadib caamir ibnu rabiica hadal buu yidhi oo ka soo baxay wuxuu yidhi waa weligeed jidhkaa mid ka cad ma arage inan makhbiyadana ku dhaho marka markii wuu miyir doorsoomay iyagoo sidaa ayy nebiga caleyhi salaatu wasalaam u keeneen ama rasuulka ay u sheegeen rasuulku wuxu hal tattahimuuna bi axdan cid aad ku tuhmaysaan ma jirta macnaa cid inay ilaysay aad ku tuhmaysaan marka waxay yidhahdeen dee caamir baa hadalkaa yidhi nebigu caleyhi salatu wasalaam caamir buu u yeedhay waanu dagaalay wuxuu yidhi midkiin muxuu walaalkii ku dilayaa markaad aragtay miyaad baaraka allaahu miyaad tidhaahid wuxuu nebigu caleyhi salaatu wasalaam amray inuu maydho wejigiisa iyo gacmihiisa ilaa suxullada iyo daakhila isaari guntigiisa waxa weeyaan hoostiisa kadibna biyihii loogu maydhay biyi baa loogu maydhay markiiba uu bogsado uu ladnaaday saxaabigaasi xadiidkan waa xadiid saxiix wuxuu daliilaya xadiidku dhowr arrimood arrinka koowaad oo ah qof wanaagsan oon xaasid ba ahayn laakiin shayga uu arkay ama uu maqlay la dhacay oo u bogay ishu inay ka dhici karto marka ayaan loo qaadanin qofka ilaahay ka dhacdaa mar walba inuu yahay qof xun ama inuu yahay qof xaasid ah oo qofka ama shayga waxa weeyaan xasdayay inuu yahay waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamayaa qofka loo maleeyo inay ilaahay ku dhacday ciddii ay kaga dhacday markaa la hubo ama cid loo badinayo qoraa-inta iyo calaamaduhu iyo xaaladaha markaa taagan ay tusinayaan in laga dalbaayo qofka inuu qofkii waxa weeyaan uu u maydho meelaha nebigu caleyhi salaatu wasalaam uu sheegay arrinka noocaasiina qofka in la dulmiyey noqon mayso hase ahaatee qofka in laiska tuhmaa ma banaana oo nebigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu uhi iyaakum wadanna fa ina adanna akdab alxadiid malaha xadiidka lagu sheegaya waa tuhmadda aan daliil iyo waxay cuskanaysa aanu jirin waa inay jirto hubaal waa inuu jiro la hubo inay ishu qofka ka dhacday ama ugu yaraan qariina waa inay jirto iminka nebigu caleyhi salaatu wasalaam hal tataminu bi axadan buu yihi markaa waxay u sheegeen caamir inuu hadalkaa yidhi marka hadalkaas iyo ficilkii oo is ama dhibkii oo isku xigay haddii xataa hadalkii aragtida muddo ay kasoo wareegto dhibku aada uu uga dambeeyo yana qariino taasi ma noqon karto laakiin qofkani hadalkii uu yidhi ee icjaabkuu ka muuqday inuu qofkan aada ugu bogay oo aada uu ula wanaagsanaaday iyo wixii ku dhacay baaba dee isku xigayba marka haddii qaraa-inkaasi ay jiraan qofkii waa la odhan karaa qofka adaa lagu tuhmayaa inaad ilaysay sidaa yeel isaguna waa inuu sidaa yeelo nebigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yihi muslim ku wariyay saxiixiisa wida istuqsiltum faqsiluu marka laydinka dalba inaad qofkii u maydhataan u maydha waa diidina buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam oo waxaan adigana waxba ku yeelahayn lagana yaabo dee qofkii muslimkaa walaalkaa xanuunsanayay inuu wax yeelo marka intaasi waa jawaab guud qadiyadan gaarkaa ee inantii inanka dhex maray dee kolley faahfaahin laynama siin oo wax daliil ama calaamad u noqon kara inantaasi inankaa inay ilaysay waxa weeyaan laynooma sheegin marka iyada dee allahu aclam baynu leenahay iyada warkeeda ma hayno oo kama jawaabi karno ina adigu aada khalad gashay oo xaq lagugu lahaa aad diiday iyo in adiga lagu dulmiyey labada way noqon kartaa bal dee arrinka aan sheegay baad ku miisaami doontaa xaaladaada oo haddii ay dhaceen waxyaabo calaamad u noqon kara qofka adigu inaad ilaysay inaad dee dhibto maahe waa inaad u maydhato adigana xog kuma yeelayso inaad xaasida tahayna taasi mar walba daliil uma aha oo dee qof wanaagsan bay arrintu kaba dhici kartaa saynu sheegnay oo shayga u bogay oo la dhacay oo ka helay haddii aanay jirin dee haba yaraatee wax daliila ama calaamada ama qariino ah oo tusinaysa arrinka noocaasana dee dadka iska kaa tuhumay waxa ay galeen waa khalad aan sax ahayn iyagay tahay inay khaladkaa ka toobad keenaan adigana ay ku raali geliyaan wallahu aclam asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu